بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام النووي رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من اموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون abu hurayra radi allahu canhu waxaa laga wariyay ana fuqaraءa almuhaajiriin muhaajiriinta fuqaradooda atow rasuula allah sala allahu caleyh wasalam nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen dahaba ahlu duhuuri bidarajaati alculaa dadka hantida u saaxiibka ah ahlu duhuur waa ahlu lamwaal waxay la tageen bidarajaati alculaa darajooyinkii sarreeya wanaciimi almuqiimi iyo nicmo daa'ima yusalluuna waa tukanayaan kamaa nusallii sidaan u tukanno wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu sidaan u soonno walahum waxayna leeyihiin fadlun dheeraad min amwaalin oo hanti xaggeed ka ahaada yaxujuuna way xajinayaan wayactamiruuna way cumraysanayaan wayujaahiduuna way jihaadayaan wayatasaddaquuna wayna sadaqaysanayaan ay wayujaahiduuna biamwaalihim hantidooday ku jihaadayaan ay ku bixinayaan aljihaad fii sabiili illah wayatasaddaquuna wayna sadaqaysanayaan macnaa annagu waxaan sadaqaysanna ma hayna waaye marka xajku dhaqaalu u baahan yahay mana haystaan fuqarada cumrada kadalika aljihaad fii sabiili illaah in looga qayb galo bil amwaal ma awoodi karaanoo hanti ma haystaan sadaqana ma la bixi karaan oo ayagaan waxba haysan marka cibaadaadkii kale ee badaniga ahaa oo ayagu samaynayeenna way la samaynayaan kuwan ahlul amwaalka ah hadday soomaan ayaguna way soomayaan markay tukadaan way tukanayaan dhankii hantidana waa dheeryihiin oo waxay ku bixinayaan fii turuqi alkhayr arrintaasay ka sheegteen fa qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ama alaa ucallimukum ma waanan idin barin buu yidhi shay-an shay oo tudrikuuna bihi aad ku haleelaysaan man sabaqakum dadkii idinka hormaray wa tasbiquuna bihi aad uga hormaraysaan man bacdakum dadka idinka dambeeya walaa yakuunu axadun axadna uusan ahaanin afdala minkum mid adinka idinka fadli badan ilaa man sanaca ilaa qofkii sameeya mooyaane midla maa sanactum waxaad samayseen oo kale qaaluu waxay yidhaahdeen balaa yaa rasuula allah fuqaradii waxay yidhahdeen nacam rasuulka ilaahayow noo sheeg arrinka aan uga daba tegayno kuwii naga horreeyey oo kuwa naga dambeeyana aan ku dhaafayno aysan ugu soo gaarayn qaala wuxuu yidhi tusabbixuuna wa tuxamiduuna wa tukabbiruun waa tasbiixsanaysaan ilaahay baad mahadinaysaan ilaahay baad weynaynaysaan khalfa kulli salaatin salaad walba gadaasheeda alaaan wa alaaiina soddon iyo saddex jeer qaala abuu saalixin alraawi can abi hurayra abuu saalix oo ah raawiga abuu hurayre ka warinaya wuxuu yidhi lamaa su-ila markii la weydiiyey can kayfiyati dikrihinna kayfiyada iyo qaabka kelimaadka loo sheegayo qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu leeyahay subxaana allah walxamdu lilah wallaahu akbar xataa yakuuna minhunna ilaa uu ka ahaado kullihinna dhammaantood macnaha ilaa uu dhammaan maro alaaan wa alaaiina soddon iyo saddex jeer muttafaqun calayhi wazaada muslimun muslim wuxuu ziyaadiyey fii riwaayatihi farajaca fuqaraa'u lmuhaajiriina muhaajiriinta fuqaradooda waxay u noqdeen ilaa rasuuli illaah sala allahu caleyh wasalam markuu sidaa ugu jawaabay way ka tageen haddana way ku soo noqdeen faqaaluu waxay yidhahdeen samica ikhwaanunaa ahlu lamwaali bima facalnaa walaalaheen hantida u saaxiibka ah waxay maqleen bay yidhahdeen bimaa facalnaa wixii aan samaynay fa facaluu waxay sameeyeen milah waxaan samaynoo kale marka waana laga daba yimid rasuulka ilaahay o arrinta aad noo sheegteen ku gaari lahayn ayaguna waa la yimaadeen maxaan samaynaa faqaala rasuulu llahi sal ly slam dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa kaa waa fadliga ilaahay buu yidhi ilaahayna cidduu doonuu siiyaa adduhuur jamcu dahrin bifatxi daali wa iskaani thaai lmuhallatati almuhallata macnaha waa taada saddexda dhibic leh waa la reebayaa waa mufradka jamcu dahrin dahrin waa daalkoo kor dhigan iyo ta'doo reeban adduhuur marka waa jamac mufradkeeduna waa dahrun wa huwa alamwaalu almaalu lkaiir waa hanti badan w ahlu duhuur bimacnaa waa ahlu lamwaali lkaiira waa dadka hantida faraha badan iska leh macnaa hanti badan ay leeyihiin xadiidu abi hurayra radia allahu canh wuxuu leeyahay abu hurayra rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid dadkii fuqarada ahaa ayagoo markaa ka sheeganaya dadkii walaalahood ahaa ee hantida lahaa inay uga hormareen acmaashii khayrka iyo wanaagga wayna cileeyeenoo waxay yidhaahdeen sidaan u tukanna ayay u tukanayaan oo salaaddii isku mid baan ka nah haddii aan soomnana way soomayaanoo soonkii waan ka simanna laakiin waxayna dheer yihiin hanti way xajinayaan oo maalkoodii ka xajinayaan way cumraysanayaanoo hantidoodii ku bixinayaan cumradii waddada ilaahay bay waxay kula jihaadayaan biamwaalihim oo hantidooday ku bixinayaan wayna sadaqaysanayaan waxyaabahaas acmaashaas wanaagsan oo dhan waxaa ayaga u fududeeyey maalka annaguna maalkii ma hayno marka rasuulka ilahi dadkaasi waa naga hormareen waana naga tageen marka waxay rabaan inuu nebigu u sheego calayhi salaatu wasalaam xal ama dariiqo ay uga daba tegi karaan dadkaas ay ku gaari karaan ay kula tartami karaan maadaama aysan hanti lahayn nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu u sheegay arrimo hadday la yimaadaan ay ku haleelayaan dadkii ka hormaray ee ahlu amwaalka ahaa ee xajinaya ee sadaqaysanaya ee cumraysanayay dariiqii uga hormari karaan dadkii ayaga ka dembeeyana ay uga hormarayaan aysan ku soo gaari karin uusanna jirin axad ayaga ka fadli badan ilaa qof sameeyey waxa ay sameeyeen oo kale maahan waa fadli weyn waxay dhaha noo sheeg rasuulka ilahi arrinkaas wuxuu yidhi soddon iyo saddex jeer ayaad waxaad leedihiin subxaana allah soddon iyo saddex jeerna waxaad leedihiin alxamdu lilah soddon iyo saddex jeerna waxaad leedihiin allahu akbar salaad walba gadaasheed markaad salaad tukataan adkaartaadaasaad la imaanaysaan haddii aad la timaadaan dadka idinka horreeyana waa ka daba tegaysaan kuwa idinka dambeeyana idinsoo gaari maayo qof idinka fadli badanna ma jiro ilaa qof la yimaada waxa aad la timaadeen maahan farxaddii bay la noqdeen fuqaradii markii arrintii ay la noqdeen ayaa dadkii ahlul amwaalka ahaa ee ayagana diinka iyo cibaadada ku dadaalaya waxay maqleen fadligan iyo adkaarta nebiga uu baray fuqaraa' lmuhaajiriin ayaguna waa la yimaadeen oo salaad walba gadaasheeda waxay bilaabeen ayaguna subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar inay yidhaahdaan idan fadligii ay uga daba tegi lahaayeen waa la wadaageen hantidiina weli waa dheer yihiin hantidina weli waa dheer yihiin ay xajinayaan waa cumraysanayaan adkaartiina waa la yimaadeen ay ku haleeli lahaayeen mar labaaday noqdeen fuqaraa lmuhaajiriin wuxuu yidhi rasuulka ilaahay walaalaheen warkii bay maqleen waxaan samaynoo kaley sameeyeen hadda wax walboo loo sheego camal khayriya raggan ayaguna rag dadaalaya waa khayrkii waa la imaanaya maalkuna waa wax ilaahay bixiyo subxaana wa tacaala nabiga alay slat slam wuxuu yidhi dalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa haddii ilaahay hantiduu siiyey ay u isticmaaleen fii turuqi alkhayr acmaashii badaniga ahaana ay idinla wadaagayaan waa fadli ilaahay siiye subxaana wa tacaala dalika fadl llahi yu'tiihi man yashaa xadiidkan waxaa ku sugan oo laga qaadanayaa atanaafus ila aacaat in loo tartamo oo musaabaqo iyo tartan loo galo aacaadka inay tahay arrin mashruuca maxaa yeeley saxaabada ridwaan ullaahi calayhim tartana ka dhexeeyey ay u kala hormarayaan daacaadka iyo khayrka wanaagga waa tartanaan xasad lahayn waa tartanaan xasad lahayn oo qof walba oo ayaga ka mida uu qofka kale khayr iyo wanaag la jecel yahay laakiin haddana maca daalika wuxuu rabaa inuu ku hormaro daacaadka iyo khayrka iyo acmaasha wanaagsan saxaabaduna arrinkaa waa u kala tartami jireen xadiidkaana wuxuu ka mid yahay adilada tusinaya in loo tartamo khayraadka iyo daacaadka loo kala tartamo oo loo kala hormaro maxaa yeele fuqarada waxay raadiyeen camal ay ku haleeli karaan dadka ka hormaray markuu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam way ku dadaaleen qoladii kale markii ayaguna maqleen tartankiiyo dhinaca ka galeenoo waa la yimaadeen daacaadkii loo soo sheegay ama dikrigii nebigu usoo sheegay calayhi salaatu wasalaam meesha marka waxaa ka dhexeeya tanaafus wa fii dalika فlيتنافس المتنافسون التنافس في الطاaعاaت waa arin mرغب فيiha شharcan waa laisku boorinaya wa laisku booriyo laisku dhiirogeliya oo loo baahan yahay dadka muؤminiinta iyo dadka صاalixiinta inay ku tartamaan acmaaشha khayrkiiyo طaacaadka inay ku tartamaan waana miday ku tartami jireen صaxaabada kibaar الصaxaabة sida abu bakr رadي الlaه عanه iyo cmar waa u kala tartami jireen markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu maqlay ibnu mascuud radia allahu canh oo ducaysanaya fii salaati lleyl oo dhahaya allahuma inii as'aluka iimaana laa yartad wa naciima laa yanfad ومuraaفqaةa نبiyika في أعlى daraجaaت الkhld nabga عalيه الsلat sلام وxuu yidhi sl tucطa sl tucطa weydiiso waa lagu siinayaa abubakr iyo cumara la socday waxay u tartameen inay ibnu mascuud u bishaareeyaan midba midka kale in uga hormaro waxaana ku hormaray abu bakrin radia allahu canhu nebiga salى اllahu عalيه waslm wuxuu booriyey in wax la sadaqaysto abu bakr wuxuu la yimid bijamiici maalihi cumar radia allahu canhuna wuxuu la yimid binisfi maalihi asigoo markaa cumar dhahaya maantaan abubakar ka hormaraya wuxuu is yidhi mar haddaad nus geyso abubakar kollay nus keeni maayo adaa ka hormari doona markuu nuski geeyu is yidhaahday cid kaa badan ma jirto ayaa nebigu yidhi alai salatu salaam abuubakarow maxaa ciddii uga soo tagtay markaasuu yidhi abqaytu lahum allaha warasuulah alla iyo rasuulaan uga soo tegay buu yidhi oon u baaqi yeelay macnaha waxaa waye waxaan uga soo tago hantiya ma jiraan hantideeda dhan waa sadaqaystay cumar radia allahu canhu wuxuu yidhahda nusaan keena nusna waa reebtay markuu cumar maqlay in abubakar uga horreeyay arrinka wuxuu yidhi maanta kadib aniga abubakar tartan la geli maayo buu yidhi khalaas buu yidhi tartanka waa uga haray waxaana ogaada buu yidhi inuu khayr walba iyo wanaag walba iiga horreeyo marka way tanaafusaa ka dhexeeyey tanaafus aan xasad lahayn xasadku xaaraam waaye laakiin tanaafus aan xasad lahayn ayaa ka dhexeeyey oo loo kala tartamayo daacaadka iyo khayraadka iyo wanaagga oo qof walba uu rabo inuu noqdo dadka ugu horeeya darajaadka iyo acmaasha khayrka xadiidkaana adilada tusinaysu ka mid yahay wacanhu radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allah alay slam qaala wuxuu yidhi man sabaxa allaha qofkii ilaahay nasaha fii duburi kulli salaatin salaad walba gadaasheeda alaaan wa alaaiin soddon iyo saddex jeer waxamid allaha ilaahay ku mahdiya alaaan wa alaaiin soddon iyo saddex jeer wa kabara allaha ilaahay weyneeye alaaan wa alaaiin wa qaala yidhaahda tamaama almia boqolka dhammaystirkeedna yidhaha laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir gufirat khataayaa dunuubtiisa waa la dhaafayaa wain kaanad haba ahaato midla zabadi lbaxri badda xumbadeedoo kaleba ha noqoto xagga tirada iyo badnaanshahe waa loo dhaafayaa dunuubtiisa rawaahu muslim boqolay isku noqonayaa marka markuu tamaam almia yidhahdo laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah waa boqol jeer wey wacan kacb ibni cujra can rasuuli illahi sal l slam qaala wuxuu yidhi mucaqibaatun laa yakhiibu qaa'iluhunna mucaqibaat waxaa loogu magacaabay liannahaa tufcalu maratan bacda mara waxaa la samaynayaa marba marka ka dambaysa tacqiibku waa waa cirbaha oo la isa saaro ama laysdaba dhigo mucaqibaat bimacnaa waa kelimaad kala dambaynayo oo midba mid ka dambaysa la samaynayo laa yakhiibu ma hoogo qaa'iluhunna qofkii yidhaahda ow faaciluhunna ama midka sameeya ma hoogayo dubura kulli salaatin salaad walba gadaasheed maktuubatin oo farada qofkii yidhaha alaaun wa alaaثuuna tasbiixatan soddon iyo saddex jeer oo subxaana allah wa alaaثun wa alaaثuuna taxmiida iyo soddon iyo saddex jeer oo alxamdu lilah wa arbacun wa alaaثuuna takbiira iyo soddon iyo afar takbiir boqolay ku noqonaysaa markii soddon iyo afar laga dhigo takbiirta rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey marka labada xadiid labadaba waa lagu dhaqmaya soddon iyo saddex jeer inaad tiraahdo subxaana allah soddon iyo saddex jeer aad tiraahdo alxamdu lilah soddon iyo afar jeerna aad tiraahdo allahu akbar markaas meeqay noqonaysaa waa boqol wa boqolkii sidaasay kugu dhan yihiin marna waxaad la imaanaysaa saddexdaba min soddon iyo saddex aad la imaanaysaa subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar oo midiiba soddon iyo saddex jeera waa sagaashan iyo sagaal boqolka waxaad ku kamilaysaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir wacan sacd bn abi waqaas radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay waslam kaana yatacawadu nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu magan geli jiray dubura asalawaati salaadaha gadaashooda bi haaulaa'i alkalimaat kalimaadkan ayuu ilaahay ka magan kalimaadkan ayuu ka magan geli jiray allah subxaana wa tacaala ama kalimaadkan uu isticmaalin jiray magangalka ilaahay uu magan galayo wuxuu dhihi jiray allaahuma inii acuudu bika min aljubni wاlbukli وأcuudu bika min an uradda إilى أrdli الcumri وأcuudu bika min fitnaةi الdunya وأcuudu bika min fitnaةi الqabri wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika ilaah waxaan kaa magan gelayaa min aljubni fulaynimo wاlbukli iyo bakhiilnimo وأcuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min an uradda in la ii celiyo إilى أrdli الcumr cumriga midkiisa xun ee aan ugu liita in la ii celiyo ayaan kaa magan gelayaa waa alharam waa waayeelnimada zaa'idkaa wa acuudu bika ilaah waxaan kaa magan gelayaa min fitnati dunyaa adduunyada fidnadeeda wa acuudu bika ilaah waxaan kaa magan gelayaa min fitnati alqabri qabriga fidnadiisaaan kaa magan gelayaa aljubn waxay culammadu yidhahdeen waa alshuxu binnafsi waa naftoo lala bakhiilo waalbuklina waa alshuxu bilmaal waa hantidoo lala bakhiilo labaduba waa sifataani madmuumataan waa laba sifo oo liidatowa waa laba sifo xun albukl waaljubn wuxuuna nebigu labadaa sifo ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inay yihiin sharu maa fi rajul wax qof nin raga uu ku sifoobo waxa ugu sharta badan labadan sifo waay wuxuu yidhi shuxun haalic wa jubnun khaalic sharu maa fi rajuli shuxun haalic wa jubnun khaalic nin wax ku sugan waxa ugu shar badan buu yidhi sifaadka raggu ay ku sifoobaan waxaa ugu shar badanoo ugu liita shuxun haalic shuxi iyo bakhiilnimo qofku uu argagaxayo ama uu naxaayo markuu hantida iyo maalka bixiyo haddii marmar waxdaad la baxdo ama aad wax sadaqayso aad ka naxayso taasi waxay daliil u tahay shuxi qalbigaaga ku sugan midda labaad waa jubnun khaalic jubni iyo fulaynimo taklacu lqalb khaalic waxaa loo yidhi liannahu yaqlacu lqalb qalbiguu siibayaa qalbiguu siibaya culamadu ku macneeyeen qalbiga makaankiisa ka soo kacaya lishiddati ljubn fulaynimo daran awgeed marka fulaynimada noocaasana waa wax rag ku sifooban wax ugu liita calaa kulli xaal labadaa sifo waa labada sifo ugu liidata nebigu ilaahu ka magangeli jiray calayhi salaatu wasalaam allahuma innii acuudu bika min aljubni waalbukhl wa acuudu bika alla waxaan kaa magangelayaa min an uradda in la ii celiyo ilaa ardali lcumur cumurki cumriga midka ugu liita in la ii celiyo waa qofka markii uu da' noqdo waxaa laga inuu ikhtilaado awooddii baa baaba'aysa caqligiiyaa yaraanaya inuu isku dhex yaaco culays fara badan ayaa ku jira ilaahu ka magangeli jiray nebiga alay slat wasalaam inuu da'daas gaaro wa acuudu bika alla waxaan kaa magangelayaa min fitnati dunyaa fitnada adduunyada waa noocyo badan taha fitnat dunya dhammaanteed ilah waa kaa magangelaya wa acuudu bika alla waxaan kaa magangelayaa min fitnati alqabri qabriga fitnadiisa waa su-aasha qabriga rawaahu lbukhaariyu imaam albukhaari ayaa wariyey wa can mucaad radia allahu canhu ana rasuula allahi sal slam akhada biyadih nabiga alayh slat slam mucaad gacantiisa ayuu qabtay wa qaala wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaado wallaahi allan ku dhaartay innii la uxibuka waan ku jecla dhaaruu ku adkeeyey nebiga alayh salaatu wasalaam ayadoon jirin cid dhaarsatay markaasuu yidhi ilaahan ku dhaartay mucaado waan ku jecla gacanta inta ka qabtay fa qaala wuxuu yidhi uusiika yaa mucaadu mucaado waan kuu dardaarmayaa laa tadacanna ha ka tegin fii duburi kulli salaatin salaad walba gadaasheed taquulu inaad tidhaahdo allaahuma acinnii ilaahu iigu kaalmay calaa dikrika dikrigaaga ilaahu iigu kaalmay wa shukrika iyo shukrigaaga inaan ku xusoon kugu shukriyo ilaahu iigu kaalmay wa xusni cibaadatika iyo cibaadadaada wanaaggeeda ilaahu iigu kaalmay maxaa yeele hadduuse ilaahay kugu kaalmaynin subxaana wa tacaala waxba kugu hagaagi maayaan rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin